wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada somalilan yoweyba si tooseen daafuray barnaamijka wacyigelin oo redlandka nagow dhaabuurka iskuulada ayou wadagala jareen dhammaan ardayda iskuulada taas oo yay qeybiinku uga adaasa wacyigelinta ardayda walibana si toose loonku bilaaway iskuulka sheekh ibraahim sheekh yuusuf ee magaalada hargeysa daafurka barnaamijka wacyigelintan waliba goobroog waaya wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada maamulayaalka iyo macalimiinta iskuulada baxda walbarashada iyo hana kumide odayaalka dhaqanka ee magaalada hargeysa ankoreen maamulaha iskuulka sheekh ibraahim sheekh yuusuf ee magaalada hargeysa ayaa ku hadalay muhiimadda ardayda u sa-anlayay dhaaboorka marka loo bedelo bersentagena boqolkiiba saddex iyo konton waa inamo boqolkiiba toddobiyo afartanna waa hablo marka halkaa waxaa ka cad hablaaya inamada inay isku dhaldhow yihiin tira ahaan iskuulka saddex iyo labaatan galaas waa geli hore lix galaasna geli dambey dhigtaan sagaal iyo labaatanka galaas ayaa iskuulka gebigiisa tootalkiisu yahay sidaa ay habluhii namadu u kala soocan yihiin bay galaasyaduna u kala soocan yihiin saacaadulasir waxaan kugu soo dhaweynayaa iskuul u diyaarsan wasaaradda iskuul u diyaarsan waxbarasho iskuul ay ka go-an tahay inay soo saaraan jiil iskuulka waxaa la bilaabay kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii buu iskuulka la bilaabay iskuulka waxaa dib loo furay kun sagaal boqol iyo sagaaliyo sagaashankii baa dib loo furay loodkii ugu horreeyey laba kun iyo saddex ayay ka baxeen laba kun iyo saddex ilaa malinkaa maanta labaatan lod baa ka baxay lodkii koob iyo labaatanaad imika ayay ka bixi doonaan haddii ilaahay naftii noo daayo tiradoodu waa afar boqol oo arday weeye dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada maamulka somalilan iyo waliba si eeda uusan ka dheertay ujeedka la kuleeyay barnaamijkun wacyigelinta oo si toosa uusan daafuray amarkii aynu soo saarnay ee ah inaynu soo soo celinno daabuurkii iyo safkii iskuullada aynu doonaynay in ardaydu ay ay galaan subaxa hore iskuulkani waa iskuul ku suntan dadaal wayna muuqataa maamulaha iyo ardayda oo wada shaqaynaya iyo macallimiintaba waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidaa wanaagsan ee aad u hirgeliseen waxaan doonaynaa inaan idiin sheego ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan in halkan lagu kala ogaado ardayda hibooyinkooda kala duwan hamigooda kala duwan dadaalkooda kala duwan ee ay nin walba uu ka fikirayo ama maskaxda ku hayo bal waxaad samaysaan imise qofbaa waxaan doonaya inaad aad gacanta taagtaan oo tidhahdaan yes markaan idhaahdo imise qof baa doonaya inuu dhakhtar noqdo gacanta taag maasha allah imise qof baa doonaya inuu jineer noqdo inamada ma arko imise qof baa doonaya inuu baylood noqdo waka intayn doonaynaa waa intaas iyo in ka sii durugsan oo ah inaynu maxaahday ardayda dhiiri gelinno oo aynu ogaanno qof kastaa wuxuu ka fikirayo anigu shalay unbaan anigu waa sidiinanoo kale aan arday ahaa maantana wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashadaan ahay idinka ayay idinku jiraa wasiirkii waxbarashadu idinku ayay idinku jirtaa wasiiraddii waxbarashadu idinka ayay idinku jirtaa dhakhtarradii waaweynaa ee waddanka u soo baxayay haddii ilaahay idhaahdo waxaynu doonaynaa inaynu dadaalka halkaa aad ka sii wadaan waxaan doonayaa inaynu halkan aynu maalin walba isku xasuusinno waddankeenna inuu innagayna sugayo ma cid kala sugayaa ma cid kala sugaya waddankeennu dhaabuurka iyo unayska kooyaan ardayda iskuullada iyo weyba usiya ku kaalin kugaado horumarinta walbarashada ardayda